alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wacala aalihi wa asxaabihi ajmaciin fasalkii u dambeeyey aynu qaadanay wuxuu ahaa mubdilaat salaa qaala raximah allahu tacaala fasl fasalkan wuxuu ku saabsan yahay tirada ragcadaha salaadaha faralka ah iyo ragcad kasta waxaa ku guda jira oo arkaana sujuudo iyo takbiiro qaala warakcaat اlfaraa'idi salaadaha faralkaa rakcadahoodu nuska qaarkood waa cadadu rakcaati اlfaraa'idi salaadaha faralkaa ragcadahooda tiradoodu sabca casharata rakca toddoba iyo toban ragcadood waa inta qofku uu tukanayo habeen iyo maalin kasta salaaduna ay tahay salaat ulxadar salaad nigi lagu tukanayo salaad safaroo la gaabiye aanay ahayn maalinkuna aanu ahayn maalin jumcaah jumcaha waxay noqonayaan shan iyo toban ragcadood laba ragcadood baa ka go-aya haddii uu qofku safar yahay oo salaadaha rubaaciga ee afarta ragcadooda uu gaabiyana waa koob iyo toban ragcadood inta maalintii iyo habeenkii uu tukanaya qaala fiiha toddobiyo tobanka ragcadood arbac wahalaaثuuna sajda afar iyo soddon sujuudood ayaa ku jira wa arbacu wa tiscuuna takbiira iyo afar iyo sagaashan takbiiradood watiscu tashahudaat iyo sagaal atixiyaad wa cashru tasliimaat iyo toban salaamo naqsi ومئة وثaلاaث وخaمسuuنa تaصبيiح iyo boqol iyo saddexiyo konton taصبيixadood وaجumlaة الأrkaani arkaan duuduubkeed ama tiradeeda guud في salaad salaada dhexdeeda xaala arkaantaasi ay ku jirto waa miئaة وaسiت وaعiشhruuن waa boqol iyo lix iyo labaatan rukna oo rukn manaa habeenkiiiyo maalintii salaadaha la tukanayo ee lagu tukanayo fi اlxadar fi subxi salaada subax halaaثuuna rukna soddon rukun ayaa ku jira wa fi lmagribi salaada maqribna ithnaani wa arbacuuna rukna laba iyo afartan rukun ayaa ku jira wa fi rubaaciyati salaada afarta ragcadooda oo duhur iyo casr iyo cishaa arbacat وahamsuuna rukna mid wal oo ka mida saddexdaas salaadood ee afar afarta ragcadooda afar iyo konton oo rukun ayaa ku jira marka kolley tirooyinkaa qofku inuu xifdiyaa wax dee salaadiisii ay kaga xidhan tahay xaggaas xitaanka iyo ajar inuu ka hela iyo maaha waa uun dee min fuduuli اlcilmi weeye inuu qofku arkaanta barto salaada laga rabo waxaa rukuna inuu barto shuruuddii inuu barto ayuun baa la gudboon halkanna wuxuu raaciye uu kaga hadlayaa maa yajibu cinda alcajzi can afcaali الsalaa haddii qofku salaadii sidii looga rabay wuu tukan kari waayo awood uu waayo sidee buu u tukanaya waman cajaza qofka ka taag dareeya buu ihi can ilqiyaami salaaddii inuu taagni ku tukado fi lfariidati salaada faralkaa dhexdeeda waman cajaza qofka ka taag dareeya can ilqiyaami fi lfariidati faralka dhexdiisa sallaa waa tukanayaa jaalisan xaalo u fadhiyo fadhi buu ku tukanaya oo salaada faralkaa in taagni lagu tukadaa arkaanteeday ka mid ahayd ilaahay baa ihi waquumuu lilaahi qaanitiin qof taagni ku tukan karaa haddii uu fadhi ku tukadana ka ansixi mayso laakiin qofku hadduu taagnidii awoodi waayo inuu fadhi ku tukado ayaa u bannaan oo wuxuu awoodi waayo u ka dhacaya nabiga calayhi salaatu wasalaam yihi salli qaa'ima fain lam tastaطic faqaacida xadiidu cimraan bn xusein fi lbukhaari taagni ku tuko haddaad awoodi weydana fadhi ku tuko markaa fadhigii siduu u fadhiisanayaa si allaale siduu doono ayuu fadhiisanaya calaa ayi hay-atin shaa oo sida iftiraashka atixiyaadka hore loo fadhiisto tawaruga sida atixiyaadka dambe loo fadhiisto tarabuc laakiin waxaa afdala an yaftarisha fii mowdici qiyaamihi halka markaa taagnidiisa ku beegan fadhigiisu inuu noqdo iftiraash lugta bidix inuu goglado oo ku fadhiisto tarabuca kaasaa ka fiican de iftiraashku wuxuu ka mid yahay hay-aadkii salaada tarabucu meella kama soo galo siduu doono inuu fadhiisan karana xadiidkaa u daliila fain lam tastatic faqaacida qaab gooniye nebigu muu sheegin fadhiisa unbuu hi siduu doono markaa u fadhiisan karaa wayaan macnuhu waman cajasa qofka ka taag dareeya can iljuluusi fadhigii xataa waa fadhiisan kari waaye sallaa waa tukanayaa mudajican isagoo a mid dhinaca u jiifa oo dhinaca midig ayaa afdala weliba inuu u jiifsado wejigiisa iyo wajahadda jidhkiisana qibladu u jeedinaya fain lam tastatic facalaa janbin buu uhi nebigu calayh isalaatu wasalaam hadaad fadhi ku tukan kari weydo adoo dhinaca u jiifa tuko waa dhici kartaa qofka awooddiisu intaa inay kasii yaraato in cajisa can ilidijaac muxuu samaynaya at xataa dhinaca dhulka dhigi kari waayo salla mustalqiyan calaa dahrihi isagoo dhabarka u jiifa ayuu tukanaya labada lugoodna xagga qibladu u jeedinaya madaxiisana suu wejigiisu qiblada u qaabilo waa lasoo yaro tiirinaya hadduu taa lafteeda markaa xaaladda uu qofku jiifka ku tukanayo hadduu rukuucdii iyo dee sujuuddii awoodo wuxuu awoodo o dhan sidiisuu la imanaya intaanu awoodin unbaa ka dhacaysa hadduu taa awoodi waayo muxuu samaynayaa awmaa biarfihi wa nawaa biqalbihi salaaddii qalbiguu ka niyoonayaa indhahana waa ku ishaaraya rukuucdii iyo sujuuddii yani ajfaantiisa xiribahaasuu ku ishaaraya hadduu taana awoodi waayo xataa aanu xiribaha ka rukuuci karayn inu ka sujuudi karayn ajra alarkaana calaa qalbihi arkaantii salaadunbuu qalbiga ka suuraysanaya walaa yatruku salaata maadaama caqluhu haabita salaadana qofku ka tegi maayo ka dhici mayso inta uu miyirkiisu joogo marba si uu awoodo ayuunbuu u tukanaya qofkii markaa awooddarra awgeed sidan u tukaday qallo laguma laha ajarkiisuna nuqsaami maayo waayo cudurdaar buu leeyahy waayo xadiidka odhanaya man sallaa qaacida falahu nisfu ajri اlqaa'im waman sallaa naa'ima falahu nisfu ajri اlqaacid qofka fadhi ku tukadaa kii taagni ku tukadaa ajirku hele kala barhkii buu leeyahy isagoo dhinaca u jiifa tukadaana kii fadhi ku tukaday ajarkii kala barh buu leeyahy xadiidu cimraan bn xusein fi lbukhaari waa maxmuulu calى اnafli cinda اlqudra xadiidkaas wuxuu ka hadlayaa qof salaad sunno ah fadhiga iskaga tukaday isagoo taagni awooda ama jiif iskaga tukaday isagoo fadhi awooda dee salaada sunnaha in qiyaam lagu tukadaa arkaanteeda ka mid maaha cudurdaarla-aan baa fadhi la iskaga tukan karaa ama jiifa laakiin ajarkii un baa nuqsaamaya mar hadduu qofku awoodo taagni ama uu awoodo fadhi oo jiif uu ku tukado faslun fasalkan wuxuu ku saabsan yahay sujuud sahwi oo sujuudda sababteedu ay sahwiga tahy sahwigu fii luqati اlcarab waa nisyaan alghaflaةu can اlshay ilowga iyo shaygii in la mooganaado laakiin fuqahadu waxay sahwi u yaqaaniin alkhalalu alxaasilu fi الsalaaة khalalka ama khalkhalka qofka salaadiisa galay ee wuxuu ku siyaadiyey ama wuxuu ka tegey ama uu shakiyey tusaale ahaan arrintaasi camdan ha u dhacdo ogaan ha u dhacdo ama ha u dhacdo waxa weeyaan sahwan ilow awgiiba ha u dhacdeen marka qofku sahwigiisu wuxuu noqon karaa ziyaado inuu salaada ku daray marka ziyaadada uu salaada ku daray hadday tay min jinsi salaa mid afcaashii salaada la jinsiya oo rukuuc buu ziyaadiyey ama sujuud ama qiyaam buu siyaadiyey ama arkaantii kale ee ficliga ahayd haddii camdan arrintaa uu sameeyo si ula kaca salaaddiisu way buraysa hadduu garanaya arrintaasi inay xaaraan tahay ilowna aanu u geyn ee ogaanu u sameeyo haddii ilow uu kalifana sujuudu sahwi unbuu la imanaya waxa uu salaada ku ziyaadiyey hadduu yahay min gayri jinsi afcaali salaa afcaashii salaada mid aan la jinsi ahayn oo dee waxbuu iska cunay dhaqdhaqaaq iyo ficil badan buu sameeyey kaasi isaga sidayn mubdilaadka ku soo maray haddii camal badan uu yahay curfi ahaan oo saddex tallaabo iyo wixii ka badan ama booditaankii alwathbat alfaaxish aadka u daraa salaaddu way ka buraysaa in kaana caalima biاtaxriim hadduu garanaya arrintaas inay xaaraantay ilow ha u geeyo ama ogaan ha u sameeyo lanna alficl akaiir yunaafi hay-at salaa ficilkaa badan hay-adda iyo suuradii salaada ayuu meesha ka saaraya ficilka aan salaada la jinsi ahayni hadduu yar yahay camdan ha u sameeya sida iltifaadkii daymoodkii oo kale iyo khawa iyo khawatayn tallaabo iyo laba tallaabo ama sahwan ilow ha u sameeye yanaa salaadu kaga buri mayso wamaa laa yubilu sahw walaa camduhu baa la dha ka sahwigiisiyo camdigiisu toona ma buriya taas waa hadduu wax ziyaadiyo hadduu wax ka tago ayuu halkan kaga hadlay wuxu uhi walmatruuku ka laga tegey ee qofka tukanaya oo ka tegey min asalaati xaalo uu salaada ka mid yahay kaa uu ka tegey alaaatu ashyaai axadu alaaati ashyaa saddex shay midkoodunbuu noqonaya fardun inuu rukun yahay ka uu ka tegey fard iyo rukunba labadu waa isku mid iyo wa sunatun sunne iyo wa hay-atun markaa faralku dee waa arkaantii salaada sideed iyo tobanka uu ku sheegay kitaabku sunnuhuna waa lixdii arrimood ee safiinahan aynu ku soo aragnay abcaadu salaana waa la idhaahdaa waa sunnayaal sujuudu sahwi lagu kabo haddii ogaan looga tago iyo haddii ilow looga tagaba waxay shabbahaan arkaantay shabbahaan iyagoo asal maaha laakiin usuusha oo arkaantaa bay shabbahaan hay-aduna waa sunnayaasha aan lagu kabin sujuudu sahwi aan lagu kabin waa kii shan iyo tobanbuu kitaabkeenana sheegay haddaba faral buu ka tegey qofku faralka hadduu ogaan uga tago camdan uga tago salaaddiisu way buraysa hadduu rukun ogaan uga tago hadduu ilow uga tago siduu xaalku noqonaya falfardu rukunkii yani idaa tarakahu sahwan hadduu ilow uga tago laa yanubu canhu ka naaib noqon ma meeshiisa buuxin maya sujuudu sahwi sujuudu sahwi meeshiisa buuxin mayso rukun dhan baan ka tegay oo sujuudu sahwi un baan ku kabayaa mas sujuudu sahwigu rukun ma kabto waaba iyadaaba sunnaa markaa maxaa la yeelaya bal in dakarahu rukunkii hadduu xusuusto wazamaanu iyadoo waktiga uu salaada ka baxayna qariibun uu dhow yahay ataa bihi rukunkiiba horta la imanaya wa banaa calayhi salaadda intuu hadhsanaydna wuu ku dul dhisayaa wa sajada lisahwi sujuudu sahwina wuu la imanaya marka wuxuu inoo soo qaaday un qof rukun ilaabay ama rukun ka badanba ragcaddan ama laba ragcadood oo salaadii ka baxay matnigu taasunbuu ka hadlay laba xaaladood buu yeelanaya xaaladda koowaad waxay tahay inuu xusuusto in salaadiisii rukun ka maqnaa salaaddaa uu ka baxay iyadoo wakti badani curfi ahaan aanu ka soo wareegin ka bixitaankii salaadda muxuu samaynayaa dee rukunkiibuu la imanaya hadduu sujuud ahaa sujuudunbuu salaadda ka bilaabaya xidhasho dambe ma jirta dee qof salaad ku jiroo kalan weeye oo nebigu calayhi salatu salaam markuu laba ragcadood iyadoo u harhsan yihin uu salaamo naqsaday salaad cusub muu xidhane uu ku daba qabtay un labadii ragcadood harhsanaa un buu bilaabay un uu ku daba qabtay marka haddii iyadoo ragcad u harhsantay uu salaamo naqsado ragcaddii buu la imanaya tusaale ahaan rukuuc buu ka tegey rukuucdii iyo intii ka dambeysay buu la imanaya markaasuu intaanu salaamo naqsan buu sujuudu sahwi la imanaya waayo wakti dheer baa ka soo wareegay markuu salaamo naqsaday salaadiisina rukun baa ka maqan ama ka badanba wuu kusoo wada celinayaa salaada de iskuma xidhmi karaan intaa hore uu tukaday iyo intan dambe ee uu ilaabay uu ka daba geenaya mar haddii wakti dheer uu udhexeeya iskuma xidhmi karaan waxba dhib ma lahaa hadduu tusaale ahaan hadlay iyo hadduu qiblada ka jeestayba dhibi mayso nebigu calayhi salatu salam markuu laba ragcadood ilaabuu salaamo naqsaday qiblada waa ka jeestay oo masaajidka xaggiisa dambuu tegey oo wuu socday oo wuu hadlay oo kamaa yaquulu dulyadayn buui war ma sida dulyadayn leeyahay baayoo laba ragcadoodun baan tukaday markaasay yidhahdeen ha nebigu calayh salatu salam labadii ragcadoodun buu bilaabay marka waxba dhibi mayso hadduu socsocdo iyo haddii uu qiblada ka jeesto iyo hadduu hadlaba hadduuse najaasiya waxaa hadduu taabto oo ku talabuso iyadu way dhibaysaa l qof salaad ku jira wayaanoo najaaso taabtee najaasaduna salaaddii way burisaa saynu soo aragnay xuduudu najaasa maradiisii ama jirhkiisi hadday najaasa gaadho taasi waa qof rukunuu ka maqan yahe oo xusuustay isagoo salaaddii ka baxay arrinkiisu wuu sahlaya baynu idhi iyadoon wakti dheeri ka soo wareegin salaamo naqsigiisa hadduu xusuusto halkii unbuu salaadda ka sii wadi sujuudu sahwina wuu la iman doonaa intaanu salaamo naqsi haddii wakti dheeri uu ka soo wareegana salaaddii wuu soo bilaabi doonaa waa salaad kala gooda soo warkiisuma cadda ka waay waxaa yimi salaadda dhexeedu ku xusuusta inuu rukun ka maqan yahi rukunkii haddii kii la mid ahaa uu meeshiisa gaadhay ragcadda kale ku xigtaa ragcaddii horunbuu kansalaya tusaala ragcaddii koobaad buu sujuud ilaabay ama rukuuc meesha meesheedii buu gaadho ragcadda labaada waxba sujuudiiyo rukuucii dib uga noqon maayo muxuu kaga noqon tii kale la mid ahayd buu ku jiraabe tii hore ay rukuucdu ama sujuuddu ka maqnayd unbuu ka soo qaadaya inaani jirin taa labaad buu ka tirsanayaa sowarkuma hadda isagoon rukunkii uu ka tegey rukunkiisa kale ee ragcadda kale ku jira aan gaadhin buu xusuusta dib buu ugu noqonaya oo tusaale ahaan rukuuc uu ka tegey ragcaddii koobaad waa tusaale ragcaddii labaad rukuuceedii isagoon gaadhin buu xusuustay waa inuu sidiisaa isagoo salaaddii ugu jira rukuucdii dib ugu noqdo rukuucdaa intii ka dambeysay uu la yimaado salaaddii saalaa ka sii wado waa taas wuxuu yidhi wasunnatu buu ihi sunnuhu wasunnatu sunnaha faralkii isaga rukunkii garanay isagoo salaadda ka baxay hadduu xusuusto haddii wakti dheeraanu ka soo wareegin wuu la imanayaa salaadiisii halkunbuu kasii wadaya haddii wakti dheeri ka soo wareegayna salaaddu soo bilaabayso sunnihii waaye haddii uu ka tago maxaa la yeelaya wasunnatu shaygii sunnaha ahaa abcaadu salaa ka mid ahaa in taraka hadduu ka tago almusalli qofkii tukanaya oo ogaanu uga tago ama ilowba uga tago tay doonaysa baa noqoto laa yacuudu ilayha u noqon maayo bacda talabusi markuu dhex galo kadib ilfard faralkii maruu ku talabuso dib ugu noqon maayo oo shay sunnaa ayuu ogaan uga tegay ama uu ilaabay rukun ka dambeeya buu gudagalay faralkaa dib ugu noqon maayo tusaale waxaa u atixiyaadkii hore oo sunno ah ayuu ilaabay ama ogaan buu uga tegeyba wuu istaagay oo ragcaddii saddexaad qiyaamkeedii buu galay waa faral soomaa kaas waa rukun intaa dabadeed uma bannaano inuu dib ugu noqdo atixyaadkii uu ilowga uga tegey ama ogaanu uga tegey waayo ma bannaana in faral laga noqdo oo sunno loo noqdo dee faralkaa ka xoog badanoo ka culus sooma hadduu u noqdo haddaba maxaa dhacaya hadduu garanayo arrintaasi inaanay u bannaanayn ilowna aanu u geyne uu camdiyey uu u kasay noqoshadaas salaaddiis way buraysaa waayo dee siyaaduu salaaddiisa ogaan ugu daray ila noqoshadiisana waa siyaado dheeraadoo salaaddiis ka mid maahay haddii jahli u geeye ama ilo u geeyeyna salaaddu ka buri mayso inta ilaahay inoogu naxariistay baa taas inuu ilaahay jahliga iyo ilowga iyo inoogu cudur daaray haddii kale waxba waa inaga khaldami laha laakiin hadduu maamuum yahay ka warrama la tukiya weeye imaamkiisi oo atixiyaadka hore u fadhiyu isagu kacay oo ragcaddii saddexaad buu qiyaamkeedii galay isaga waajib bay ku tahay inuu noqdo waayo waajib buu ka noqonaya oo dee qiyaamka ah waajibna wuu noqonayaa isagoo ah kudayashada imaamka inamaa jucila alimaamu liyutama bihi buuri nebigu alayh isalaatu wasalaam marka hadduu sunne faral ka dambeeyaba uu galo sunnaha ilow ha uga tago ama ogaana uga tagee sunnaha isaga dib ugu noqon maayo laakinahu hase yeeshee yasjud wuu sujuudayaa lisahw sahwiga awgii canhaa sunnaha uu ka sahwiyey hadduu camdan dee uga tegeyna waa waa ka sii daran tahay marka sunnaha halkan muxuu uga jeedan wasunatu abcaadii buu uga jeeda waa sunnayaashii salaada ee haddii laga tago lagu kabi jiray sujuudu sahwi lix bay ahaayeen atixiyaadka hore fadhigiisa qunuudda salaada subax iyo qunuudda witriga rabadaan nisfigeeda dambe qiyaamka qunuudda salliga nebiga calayh isalaatu wasalaam atixiyaadka hore iyo salliga aalu nebiy lagu saliya atixiyaadka dambe walhay-atu buu hi hay-adduna alhay-a maxay ahayd sunnayaasha aan lagu kamin sujuudu sahw laa yacuudu noqon maayo ilayha iyada u noqon maayo bacda tarkihaa markuu ka taga kadib ku noqon maayo dee sunnihii iyada ka adkaa isjuusa lagu kabay baa loo noqonaynba sooma ogaana uga taga ama ilaa uga tago ku noqon maayo laa yutraku waajibu lisunati waajib sunno loogama tago walaa yasjudu mana sujuudayo lisahwi sahwigii awgii canha iyadoo ka sahwiyey oo wuxuuba wada sunnayaale kuwan abcaadda lagu magacaabay kuwan hay-aadka lagu magacaabae maxaa loo kala duway qaarna loo yihi sujuudu sahwi baa lagu kabaya oo abcaadda ah qaarna la yihi lagu kabi maayo hay-aadka waxaa loo kala duway sunnayaashu yaanay asal noqonin fi salaa laakiin asalkay shabahaan oo arkaanta ah abcaadu tushbihu arkaan arkaanta shabaha oo abcaadda haddii laga tago tatagayaru hayatu salaa suuradii salaaddaa isbedelaysa sidaa marka arkaanta laga taga baa isu bedeleyso laakiin sunayaashan hay-aadka la idhaahdaa asal maaha oo rukun maaha rukunkana ma shabahaan wax gooni u taagan maaha walaa tatagayaru hay-atu salaati wa suuratuha bitarkiha haddii laga tago hay-aadka salaada suuradeedi iyo muuqaalkeedii waxba iska bedeli maayaan sideedunba u muuqataa salaadu si awgeed baan sujuudu sahwi aan lagu kabahayn waay waxaa timi waa inagii nidhi sahwigu wuxuu noqdaa ziyaado waxaa kalou noqdaa naqs oo in wax laga tago waxaa kaloo u noqdaa shaki waidaa shaka hadduu shakiye buui fii cadadi ma shay tiradii uu ka shakiyo ataa bihi uu sameeyey oo min arakcaati ah ragcada ah banaa wuxuu ku dhisayaa salaadiisa cala alyaqiini inta uu hubo wa huwa yaqiintuna alaqal waa inta yaroda inta yar buu hubaa tiradii ragcaduu ka shakiyey salaad subax labadii ragcadood ma tukatay mise mid baa ku harsan mid buu hubaa soo maaha oo talabaad buu ka shakisan yahay taa uu hubuun buu ka soo qaadaya inuu tukaday tii dee uu ka shakisanaana ula imanaya duhur buu ka shakiyey ma afar baa tukatay mise saddex saddexda wuu hubaayo ta afraad buu ka shakisan yahay ta uu ka shakisan yahay inaanu tukan buu ka soo qaadaya uu la imanaya liyaطraxi shaka waliyabni calaa mastayqan ayuu uhi nebigu calayh isalatu salaam wuxuu ka shakisan yahay iska tuuro inta uu hubo salaaddiisa ha ku dhisay buuri nebigu calayh isalaatu wasalaam arkaanta lafteeduna waa saas oo kale arkaantii salaadda hadduu ka shakiyo rukunka uu ka shakiyey miyaad samaysay mise maad samayn inaanu samayn buu ka soo qaadaya liyaطrax shaka walyabni calaa mastayqan waay shakiga markaa laga hadlayaana waa shakiga dhaca isagoo salaadda ku jira laakiin salaaddii markuu dhameeyey hadduu shakiyo uu ka shakiyo inay ragcadi maqantay ama inuu rukun maqan yahay shakiga waxba ka soo qaadi maayo oo daahirkaa lagu wadayaa sida daahirkii ay u badantahy waa inay salaaddiisu dhammaystirantay haddii baabkaa shakiga salaadda dabadeed la furana shakigaa badanayo marka dambe qofku waswaas buu ka qaadaya marka shakiga uu ka hadlaya waa ashaku fi الsalaa ama ashaku bacda alkhuruuji min الsalaa falaa yuahir raad ma laha isagu wayasjudu wuu sujuudaya lisahw yanaa intii uu hubay markuu wax ku dhisee intii uu ka shakisanaana uu sameeyo sujuudu sahwi buu la imanaya halabatu daniyo waxaa eegi maayo bay leeyihin siday ula badantiyo waxaa eegi maayo qof kalena hadalkii ku camal fali maayo hadduu qofku idhaahdo ragcad baa kaa maqan ama rukun baa kaa maqan taadaad ku soconaysa haddaba sujuudu sahwiga xukunkeedu waa maxay maxalkeeduse waa halkeeg halkabay salaada ka gasha wuxu uhi wa sujuudu sahwi sujuudu sahwigu sunatun weyi yanaa xukunkiisu waa sunne oo maaha waxa weeyaan rukun maaha wa maxaluhu meeshiisuna uu salaada ku leeyna waa qabla asalaam salaam naqsiga ka hor weeye axaadiidu saasay u badantay intaanu salaam naqsin buu sujuud sahwiga la imanaya xadiid abi saciid iyo xadiid cabdillahi bn buxayna iyo saasaa ku xusan hadduu bacda salaam la yimaadana salaaddiisa waxba yeeli mayso daana waxu tarin waayo sababteeduna waa wax salaada dhexdeeda dhacay dee sahwigii salaada dhexdeeda dhacay baa sababay sooma marka iyaduna salaada dhexdeeda ha noqoto intaa salaada laga baxo ayib hadduu salaaddii ka baxa ka warrama isagoo sujuudu sahwigii weli la iman isagoo og in sujuudu sahwi ay sunno u tahay ayuu ogaan salaaddii uga baxay sujuudu sahwi la iman maayo intaa dabadeed sujuudu sahwigii buu ilaabay markaasuu salaaddii ka baxay haddii wakti dheeri ka soo wareegay salaamo naqsigiisa la iman maayo saasuu iskaga daynaya haddii wakti gaabani ka soo wareegeyna uu ka dabageynaya sujuudu sahwigu uu la imanaya sujuudu sahwigu mar bay waajibtaayo waa hadduu qofku yahay ma'muum oo imaamkiisa uu sujuudo sujuudu sahwi isagoo weli ku xidhan buu sujuudo inuu ka hadhaa uma banaana xaggay ka waajibaysaana waa xagga mutaabacada oo dee imaamka in la raaco lagu daydaa waajiba ee maaha inay sujuudu sahwi ahaan u waajibayso haddii aada masbuuq tahay ka waran waa masale iyaduna in badan dhacda imaamkaa salaada qayb ka mida kaala hormaray ragcad buu tukaday ama laba ragcadood markaasaad ku xidhatay salaadaadii oo aan weli dhammaan buu sujuudu sahwi la yimi imaamkii hadduu salaadii ragcad ama laba ku harhsan markuu salaamo naqsidaad doonaysaa inaad kacdo sujuudu sahwi buu la yimi sujuudu sahwigaas isagaa aakhira salaatii bay dhacday salaadiisa gebagabadeedii laakiin adiga salaadaada dhexdeedia ku beegmaysaa soo ma waad raacaysaa waad la sujuudaysaa isaga oo maxaad ula sujuudaysaa maxalkii sujuudu sahwiga adiga kuma ahabe maxalkeedu wuxuu ahaa qabla salaame intaanad salaamo naqsan horteed yarori waxaad u sujuudaysaa lilmutaabaca imaamkaad raacaysa ile weli waad ku xidhantahe hadhow markaad adigu salaadaada dhammaysatay intaanad salaamo naqsanna sujuudu sahwi baad la imanaysaa oo ta damba dee waa maxalkii sujuudu sahwiga halkaas tan horena waxaad u samaysay itibaaca lilimaam raacis aad imaamka raacaysa awgeed baad u samaysay waay faslun fasalkan wuxuu ku saabsan yahay wakhtiyada salaada la karho fi alawqaat alatii tukrahu salaatu fiiha wakhtiyada salaada la karho marka karaahadaasi ma karaahatu taxriim baayo waa xaaraan wakhtiyadan in la tukado mise waa karaahatu tanziih alimaam الnawwi raximah اllahu tacaala muxarirkii madhabkaa kitaabkiisa rawdada iyo sharxu lmuhadabka oo majmuuca iyo halkan markuu maraya wuxuu sheegay karahadu karahu taxriim inay tahay taxqiiqa iyo sharxu lmuhadabka nawaaqid lwuduuga markuu marayana karahu tanziih buu ka dhigay tee ay noqotabana salaadu ma ansaxayso waktiyadan haddii la tukado oo ay cibaado makruuha haddana ansaxdaa ma jirto alcibaadaة ida saarat makruha laa tasix cibaadadu hadday makruhba noqoto karahadu karaahu tanzih baa noqotee ma ansaxdo markaa shantan wakti salaada la tukadaa ma ansaxayso wuxuu uhi wakhamsu awqaati waktiyo shan ah laa yusala lama tukado fiihaa wakhtiyadaa shantaa dhexdooda ilaa salaatu salaad mooyaane lahaa sabab salaad sabab le mooyaane salaad kale lama tukado yanaa salaad sabab le sabab mutaqadima o muqaarina sabab mutaakhira xataa hadday leedahay lama tukan karo sababta salaadu way ka horeysaa sida faaitadii dee salaadii ka tagtay waktigeedii o baxay uu tukanayo tii uu qalaynayay dee sababteedu way ka horeysa salaadaha sababtooda ay ka horeyso waxaa ka mida waxa weeyaan rakcatay awaaf labada ragcadood waxa weeyaan dawaafka dabadii la tukado qaarna sababtoodu waa muqaarin oo iyagiyo sababtooda isku mar dhacaya salaat lkusuuf oo kale iyo salaaddaa sababteedu waa dayixi baa madoobaaday qoraxdii baa madoobaatay sababtii oo taagan baa salaaddii la tukanaya waa muqaarin qaarna sababtoodu waa mutaakhiro way ka dambaysaa salaada sababteedu ay ka dambayso waxaa ka mida salaat اlistikaara oo kale sababteedu de waa istikaarada oo salaadda way ka dambaysaa marka salaadu hadday leedahay sabab ka horeysa ama sabab la socota shanta wakti waa la tukan karaa haddaanay sababba lahayn sunno iska muطlaq oo sabab iyo wakti toonaan lahayn buu iska tukanaya qofku ama sabab bay leedahay sababteedaa dambaysa shanta wakti lama tukan karo وkhamس awqaati muri wakhtiyaal shan laa yusala lama tukado fiiha wakhtiyadaa dhexdooda ilaa salaatu salaad mooyaane salaadaasoo lahaa sabab sabab leh ima mutaqadimu aw muqaarib bacda salaati الsubxi buu yidhi salaada subax dabadeed lama tukan karo xataa taطلca الshamsu watastamiru اkaraaha karaahiyeysiga salaada la karaahiyeystayna mid jira buu noqonayaa xataa taطلca الshamsu ilaa ay qoraxdu soo baxayso darafkeedu uu soo muuqanayo والثaanي waktiga labaad ee salaada la karhaa cinda طuluucihaa weeye waa qoraxdu markay soo baxdo ay soo muuqata ayuu ka bilaabmaya yani idaa طalcat xatى tatakaamal wayemtadu waktigan waa fidsan yahay xataa tatakaamal ilaa soo bixisteedu ay dhammaystiranto si dhammaystir ay usoo wada muuqato oo tartafica kor ay u kacdo qadra rumxin waran qadarkii in leeg sida ilagay noola muuqato fii ra'yi lcayn eeg qoraxdu markay soo baxayso ee weli aanay soo wada muuqan salaad lama ogola aan sabab lahayn ama sabab ka dambaysa leh markay soo baxdana salaad lama ogola ilaa waran qadarkii ay kor u kacayso shan iyo toban daqiiqo meelaha soo bixitaankeeda ilaa uu ka soo wareegayo oo wakhtigii labaadkaas waida istawat wthaaliu wakhtiga saddexaadna waa salaatu waa salaada la tukado ida istawat markay samada barhtankeeda gaadho xataa tazuula watastamiru اkaraaha karaahadii mid joogtay noqonaysa xataa tazuula ay xataa tamiila can kabadi الsamaa can wasaط الsamaa ilaa samada bartankeeda xaggan ay u dhacda ay uga leexanayso lama ogola wa bacda salaaةi اlcasri wاraabicu ka afraad waktiga afraad min bacdi salaati casr hadda casar marka la tukadu ka bilaabmaya tan wakti kuma xidhne tukashay ku xidhanta watastamiru karaaha karaahadaasina way soconaysaa xataa taqrub shams ilaa qoraxda ka dhacayso salaadda casr markaad tukato adigu hore u tuko ama mar dambeba tuko oo markaad tukato ayaa diidmada salaada la diiday ay bilaabmaysa diidmadaas way soconaysaa ilaa qoraxdu ay wada qarsoomayso wlkhaamisu waktiga shanaad waa cinda alguruub waa markay qoraxdu dhacayso idaa danat lilguruub oo liiqay dhigtay oo dee daraf bay la gashay godka wa tastamiru lkaraaha karaahadani mid socotay noqonaysaa xataa yatakaamala guruubuha ilaa ay wada qarsoomayso in yari intay ka soo jeedo manaa salaaddii lama ogola marka shantan wakti saddex wakti bay ku xidhan yihin zaman bay ku xidhan yihin oo waa saddexda lagu sheegay xadiidka cuqba ibnu caamir saddex saacadood alaatu saacaad kaana yanhana rasul an usaliya fiihin saddex wakti nebigu waa noo diidi jiray inaynu tukano xiina talucu shamsu baasiqa xataa tartafic marka ay qoraxdu soo baxdo ilaa ay kor noqonayso waran qadarii kor u kacayso waxiina yaquumu qaa'imu dahirati xataa tamiila shams iyo markay samada bartikeeda gaadho waxiina tadayafu shamsu lilguruub iyo markay dhicitaan marti u noqoto aanay weli laakiin wada qarsoomin saddexdaasi wakti bay ku xidhan yihin cinda uluucihaa xataa tatakaamal wa tartafica qadra rumxi وإda اstawت xatى tazuul iyo cinda غuruubiha iyo markay sii dhacay saddexaasi waa wakti baa iyaga loo egaya labana salaad baa loo egaya ficil salaada subax mar hadduu qofku tukado salaadaan sabab lahayn looma ogolaa ilaa ay qoraxu soo baxayso weliba ay kor u kacayso salaada casr markuu tukadana salaad looma ogola ilaa qoraxda ay dhacayso oo ay wada qarsoonayso marka ficlu salaa bay labadaa dambe ku xidhan yihin labadaa ficlu salaa ku xidhan xadiid ibnu cumar fi saxiixayn bay ku soo arooreen waayo waxaa laga soo reebayaa yowm اljumca waa laga soo reebaya saynu safiinaha kusoo aragnay maalinka jumcaha waa la tukan karaa waktigaa ay samada bartankeeda qoraxdu taagantay nebigu alayh الsalaatu wasalaam wuxuu ihi markuu masaajidka yimaado uma sala ma kutiba lahu xata yakhruj اlimaam wuxuu xadiidkaas tilmaamay muslim baa wariyey markuu masaajidka soo galo ilaa khaiibku uu ka soo baxayo inuu iska tukan karo salaad sunna oo iska furan markaa dee waktigii waxaa halkaa ku dhex jira waktigii ay samada bertankeeda qoraxdu ay gaadhaysay waxaa kaloo laga soo reebaya asalaatu fi اlxaram xaraw maka qofku uu ku tukanayo ayi wakti buu tukan karaa ya bani cabdimanaaf laa tamnacu axada sala waطaafa bihada اlbeyt fi ayi saacati shaءa min leyli aw nahaar buu hi nebigu alayh الsalatu wasalaam reer banu cabdimanaafow ha u diidina qof doonay inuu dawaafo ama uu ku tukado gurigan kacbada saacad kastoo uu doono habeena ama maalina taana waa laga soo reebaya salaadihii dee asbaabta ka horeysan lahaa ama asbaabta la socota lahaana xagga hore inoogu sheegay laa yusallaa fiiha ilaa salaatu laha sabab faslun fasalkan wuxuu ku saabsan yahay fii salaati اljamaca salaada jamaacada aljamaca waxay macnaheedu waa rabtu salaati اlma'muum bisalaati اlimaam waa xidhista ma'muumka salaadiisa lagu xidho salaada imaamka taasaa jamaaca la ydhahda markaa laba iyo dee wixii ka badan baana jamaaca ah xukumkeedu waa maxay salaadda in jamaaca lagu tukadaa fii xaqi الrijaali غayr اljumuca marka xukumkeeda halka lagu sheegayana raggaa laga hadlaya dumarka iyaga khilaaf kuma jiro inaanay faral ku ahayn farducaynna kumaaha gabadh kasta goonideeda ugumay waajibin fardu kifaayana kumaaha bal nebigu wuxuu ihi wasalaatuhuna fii buyuutihina khayru lahuna xadiidka bukhaari muslim ba wariyeen guryahooda inay ku tukadaan baa u khayr badan asalkaaba sidaas raggaa laga hadlaya waxaa kaloo laga hadlayaa salaad jamaaco oo aan salaada jumca ahayn oo salaada jumcaha iyada in jamaaco lagu tukadaa shuruuddeedaabay ka mid tahy salaad jumco bilaa jamaacayba waa ansaxaysaba marka waa salaadii kale faralka ahaa ee rag ay tukanayeen inay jamc ku tukadaan xukunkeeda waa maxay wasalaat اljamacati buu hi jamaacada salaadeed salaadooda sunatu waa sune muakadatu la adkeeyey abushujaac baa sidaa qaba raafici baanu masaladaa ku raacay laakiin annawowiy raximah اllahu tacala wuxu waa fardu kifaaya waa fardu kifaaya maxaa looga jeeda waa fardu kifaaya yacni waa faral in ku filani haddii ay samayso inta kale dembigu uu ka dhacayo goormaa la odhan karaa salaaddii jamaacada in ku filan baa samayso oo jamaaco ku tukatay idaa dahara ashicaar salaadda in jamaaco lagu tukadaa astaamaha diireedee aadka u muuqda bay ka mid tahay marka haddii dee qari yar tuulo yar la joogo hal meel haddii salaaddii jamaacada lagaga oogo shicaarkaasi astaandiimeedkaasi waa muuqata haddii beledku uu beled wen yahay sida dee hargeysoo kalena meelo badan oo marka salaaddii jamaacada lagu oogo shicaarkaasi uu muuqanaya astaantaa diimeed ay muuqanayso marka lagu tukado markaasay fardu kifaayo noqonaysa sida muctamedkaana waa saa uu sheegay annawawiyu raximah اllahu tacala waana sida minhaajka ku taal in salaada in jamaca lagu tukada ay tahay fardu kifaaya inay tahay culimada shaaficiyada qaar ka mid oo sida madaahibta kale yidhi waa fardu caynna waa jiraan ibnu khuseyme iyo ibnulmundir iyo raggaasaa ka mida musani iyo oo nin kastoo caaqila oo baaliqa oo xor ah oo muqiima inuu salaadaha shantaa jamca ku tukada waa faral ba dhah hadduu ku tukan waayo cudurdaar la-aanna waa dambaabaya fadliga jamaacada lagu sheegayna waa ognay oo salaaة اjamacati tafdul calى salaaة اlfadi bisabci وaishiriina daraja buu nebigu xadiidka bukhaari muslim wariyeen cali bn cumar salaada jamaaco lagu tukadaa salaada uu qofku kelidii tukado toddoba iyo labaatan darajo ayay dheertay yacnaa toddoba iyo labaatan salaadood oo lagu tukaday jamaaca la-aan la tukaday jamaaca la-aan waxaa ka fadli badan hal salaada oo lagu tukaday yanaa jamac salaad jamaacada in laga hadhaana sifaadka munaafiqiinta ay ka mid ahayd waktigii nebigii saxaabada waa laa yatakhalafu canha ilaa munaafiq buu uhi cabdillahi bn mascuud munaafiqunba waktigii nebiga kaadhi jiray macluumu nifaaq weliba nifaaqa lagu yaqaan nin iimaan liyey salaad jamacada kama hadhi jiray cudurdaar la-aan wuxuu yihi wacala almaamuumi halkan wuxuu kaga hadlayaa masaa'il hore inoo soo maray oo ku saabsan shuruud اlqudwa kuxidhashada qofku imaamu ku xidhanaya shuruud bay lahayd safiinuhu waa kii tiriyey wa cala almaamuumi maamuumka waxaa waajib ku ah waa ka la tukinaye an yanwiya inuu niyoodo ali'timaama inuu niyoodo imaam ku dayasho duuna alimaami imaamkase waajib kuma ah oo niyat limaama niyat liqtidaa waxay waajib ku tahay maamuumka ayay waajib ku tahay maamuumka waa la tukiya waayo lanna yutaabicu hayrahu salaaddiisi buu qof kale salaaddii ku xidhaya oo mararka qaarkood waxyaabaaan salaaddiisa ka mid ahayn buu samaynayaa ama uu ka tegayaa suu imaamka u raaco oo maamuumka ku-xidhashadiisu afcaal dheeraaday wadata marka niya lagama maarmaan u ah suu uhi nebigu alayh الsalatu wasalaam inama alacmaalu biالniyat wainama likuli imriin ma nawa marka muxuu niyoonaya iqtidaa ama itimaam imaam ku dayasho imaam ku xidhasho ama jamaaco jamaaco la tukan uu niyoonaya kayfiyat niya waa taas hadduu iskaga xidho hadduu iska raaco baan ujeedaa isagoo aan niyoon imaamkan ku xidhashadiisa ama jamacada la tukashadeeda de axkaam baa ka dhalanaysa hadduu raaco uu afcaal ku raaco salaaddiisuba way buraysa wuxuu yihi duuna alimaam imaamka maya imaamku isagu inuu niyoodo inuu dad tukinayo ama jamaaco isaga waajib kuma ah waayo waayo isagu wax dheeraada u samaynayaan jirinba qofka munfaridka kelidii tukanay buu la mid yahay sooma isagu dee cidda ku dayan maayo imaamku isagaa lagu dayanaya waxaa laga soo reebaysa inu safiinaha ku aragnay afar salaadood salaat اljumca haddaanu imaamnimo niyoon ma ansaxayso jamaacadii baan jirahayn mogta haddaanu imaamnimo niyoon iyo alula fi lmajmuucatayni fi lmaطr labada salaadoodee roob sababtii loo jamcinayo toore iyo almucaadata lagu soo celinayo hore loo tukade lagu soo celinayo sabab awgeed soo saddex maaha iyo almanduura ta lagu nadray afartaas ayay ta imaamku inuu niyoodo imaamnimo wixii ka soo hadha inuu imaamnimo niyoodaa waa sunne oo hadduu imaamnimo niyoon waayo maxaa dhacaya xagga ajarka nin kelidii iska tukaday buu ka dhigan yahi masale ay tahay inay imaamyadu ku baraarugaan haddaanaad imaamnimo niyoon salaadaadu inaad iska niyooto shay mustaxaba sunaa baad ka tagtay salaadaaduna salaad munfarid bay la mid tahay qof kelidii tukaday salaaddii bay la mid tahay oo ajarkii jamaacada heli maysid imaamow danaad imaamnimo niyoon waa ka ansaxaysaa laakiin ajarkii jamaacada ma lihid dee ajarka jamaacada maxaad ku heli wixii aad ku heli leedoo jamaacada maadaa niyoodayba waxaanad niyoon baad helaysaa nebigu alayh isalatu wasalaam wuxuu yihi wainamaa likulli mriin maa nawaa sooma sheekh markaa iska ilaali in badanoo imaamyada waxa laga yataa inaanay ku baraarugsanayn salaadda iska xidhaanoo imaamnimoba aanay niyoon nin kelidii tukaday uu ka dhigaya xagga ajarka waay wayajuusu waxaa bannaan an ya'tama inuu ku xidho alxuru qofka xor tahay bilcabdi addoon inuu ku xidho ayaa bannaan waayo nebigu alayh isalatu salam wuxu uhi yaum lqowm aqra'um likitaab illah ragga waxaa tukinaya kooda ugu qur-aan badan addoon iyo xorna muu kala qaadin iyo sagiir iyo kabiir nin weyn iyo nin yar waxaa kaloo taa u daliila dee ficilkii saxaabada oo caaisha radi allahu canha addoonkeedaa tukin jiray saxaabada qaarkood oo mararka qaarkood booqan jirayna addoonkeedaasaa imaamu noqon jiray manay diidi jirin wlbaaliqu wayajuusu waxaa bannaan an yatama inuu ku xidho albaaliqu qofka qaangaadhay bilmuraahiqi kaan qaangaadhi laakiin garaadsaday almuraahiq halka waxaa looga jeedaa asabiy lmumayis baa looga jeeda ku xidhan karaa saxaabadaba de waa kii saxaabigii yaraa ee toddoba jirka aha tukinayay isagaa u qur-aan yaqaansanaa laakiin haddaanu garaadsan tukintiisu ansixi mayso oo dadka ku xidhayna salaaddoodu ansixi mayso dee tiisaabaan ansixin sooma shuruudulqudwana maxaa ka mid ahaa dee imaamkan aad ku xidhatay in aada ictiqaadsantahay salaaddiisu inay ansaxday haddaad ogtay salaaddiisu inay baailta ood saa aaminsantay inaad ku xidhataa kuma banaan haddaad ku xidhatana salaadaadu ansixi mayso walaa tasixu ansixi maysa buu uhi qudwatu rajuli nin inuu ku xidho bimra'atin gabadh wakadalika khunha mushkila mid khunhaa labeeba oo mushkil oon dhinacna aanu dhicin nin kuma xidhan karo walaa khunha mushkilin mushkilun bimraa mid labeeb oo dhinacna aan ku cadaano gabadh kuma xidhan karo ila nin buu noqon karaa walaa bimushkilin khunho kaloo mushkilana kuma xidhan karo markaa dee suwarulqudwa imisay ahaayeen sideed bay ahayen sooma imise sagaal bay ahayenaa qaacidadeeduna maxay ahayd masalada daabitkeedu qofku qofka uu ku xidhan kara markii laga hadlayay marka la eego xagga dukuurada iyo unuuhada labnimada dhedignimada waxay ahayd laa yajuusu an ya'tama biman huwa anqasa minhu xaqiiqatan aw ixtimaalan qofku kuma xidhan karo qof isaga ka hooseeyo xaqiiqatan uga hooseeya xaqiiqatan ka uga hooseeya waa kii xaqiiqatan waxa uga hooseeya gabadhii ninka way ka hooseysa ixtimaalanna yaa uga hooseeya si dhici karta khunihii de ila gabadh buu isaguna uu noqon karaa khunhuhuna gabadh kuma xidhan karo ila waxay ixtimaashaa inuu isagu nin yahay oo iyaduna ay gabadh tahay khunho kalena labeeb kalena kuma xidhan karo ila waxay dhici karta kan maamuumkii inuu nin noqdo kan imaamkiina inuu gabadh noqdo marka nin nin wuu ku xidhan karaa gabadhina nin way ku xidhan kartaa gabadhi khunho way ku xidhan kartaa khunhana nin wuu ku xidhan karaa laakiin gabadhii khuntatuna kuma xidhan karo marka qaybahaasay lahay walaa qaari'in walaa yajuusu maba walaa tasixu ansixi mayso qudwatu qaari'in mid saxaya ku xidhashadii alfaatixata faatixada saxaya biumiyin mid umiya inuu ku xidha ansixi mayso qaariga halka waxaa looga jeedaa man yuxsinu qira'at alfaatixa mid faatixada qiradeeda saxaya umigana waxaa looga jeedaa man laa yuxsinu qira'at alfaatixa midaan faatixada saxayn oo maala yukilu bixarfin min xuruufiha xaraf xuruufteedii kamida buu ka tegaya aw bishadatin min tashdiidaati ama shad buu ka tegaya ama mad buu ka tegaya ama yalxanu fiiha laxnan yugayiru lmacna ama wuu laxninayaa laxni macnaha bedelaya kuma xidhan karo kii faatixada saxay ma xidhan karo ayib haddaba ka sidaa faatixadu ay ka tahay salaaddiisa isaga ka waran isagoo cidna aan tukin uu isagu iska tukado ama isagu uu imaam ku xidho isagana haddii faatixada barashadeeda u suurto gasho salaaddiisu ansixi mayso salaadda horteed buu baran karaa faatixada iska sixi karaa laakiin iska sixi maaye khaladkaasuu iskaga wadaa salaaddiisu ansixi mayso haddiise aanu baran karin oonu ka gaadhsiin karin ama barashadiiba waa ku adkaatay oo carabkiisiibaa xarafkaa si xiba waayey alaqoo kale salaadiisu way ansaxaysa laa yukalifu llahu nafsan ilaa wuscaha nafna ilaahay kuma kalifo waxay awoodda waxaan ahayd wa ayu mawdicin buu ihi meel kaste halkan wuxuu kaga warramayaa inta ay tahay imaamka iyo maamuumku inay isu jirsadaan wa ayu mawdicin meel kaste oo sallaa uu ku tukado fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa uu kaga tukado bisalaati alimaami salaadda imaamkiisa isagoo salaaddiisa ku xidhay ay raabitan salaatahu bisalaati alimaam isagoo salaaddi salaadda imaamka ku xidhay fiihi salaaddaa imaamku xaale masaajidka dhexdiisa ay ka dhacayso wa huwa waxaal huwa maamuumkaa masaajidka ku jira imaam masaajidka ku jirana ku xidhay caalimun uu yahay mid garanaya bisalaatihi salaada imaamka salaadda imaamka mid la socdo wey oo siduu ku garanaya imaam bushaada wuu arkayaaba ama mid maamuumo imaamka ku xidhan buu sii arkaya ama wuxuu maqlayaa sawdkii imaamka ama mid mubaliqoo sawdka imaamka soo gaadhsiinayuu maqlaya markaasuu caalimi lakiin haddaanu imaamkii arkayn mid imaamkii ku xidhan aanu arkayn imaamka dhawaaqiisi aanu maqlayn mid imaamka la socdo oo maqlaya ama arkayana dhawaaqiisi aanu maqlayn dee isagii imaamka hogaanka u kala go-an sidee wada socon karaanba ma wada socon karaan ajzaahu arinkaasi waa ka gudayaa macnaa waa ku filan yihi fii sixat iqtidaa biimaamka kuxidhashadiisa arrinkaasi waa ugu filan yihi maa lam yataqadam caleyh haddaanu imaamka ka hormarin marka xaaladda imaamka iyo maamuumku qaybay yeelanaysa qaybta koobaad labadoodaba masaajidkay ku jiraan imaamkii masaajidku ku jiraa maamuumkiina masaajidku ku jiraa masaajidka meeshuu doonayaa ka joogo macnuu waa saas hadda la soco imaamkii mixraabkan uu joogaa maamuumkiina wuxuu joogaa masaajidka hoose ama xaggaa sare ama safka u dambeeya cid udhaxaysaana ma jirta hadday doonto waa labadooda qura mar haddii salaada imaamka uu halkay marayso uu garanayo oo mid la socon kara uu yahay ku-xidhashada imaamka uu ku xidhay waa ansaxaysaa salaaddiina saa waa kaga gudaysaa bay leeyihin waayo masaajidku dhammaantiiba midba meeshuu doonayaa ka jooge waa meel salaada loo diyaariyey labada qof ee masaajidka ku guda jira ee imaam iyo maamuum ahayna curfi ahaan waa laba isu dhow waana waanay wada socon karaan oo ama tan shardiga laga dhigay wahuwa caalimun bisalaati maqsuudkuna wuxuu ahaa in maamuumku uu la socon karo imaamka taasina waa xaasil maanta isagii baaba imaamkii arkaya masaajidka dhexdiisa ama ku kala fogaadaanbe ama cid arkaysuu sii arkaya ama dhawaaqiisi u maqlaya ama cid maqlaysu dhawaaqiisi maqlaya oo masaajidka gudihiisa markay ku jiraan waxaa caloo shardiga anlaa yataqadam cal inaanu ka hormarin hadduu imaamka ka horeeyo xagga qiblada imaamka isagu ka xigo ma ansaxayso imaamkii hadda masaajidka ku jira wlmaamuumuna maamuumkina yusalii wuxuu ku tukanaya khaarij almasjid masaajidka meel ka baxsan qariiba minhu qariiban xaalo uya mid u dhow minhu imaamka mid u dhow wahuwa xaal huwa isaguna caalimun uu og yahay bisalaati salaada imaamka uu la socdo walaa xayla wax kala teedaana hunaaka halka aanu jirin jaaza ayaaqtidaa bi inuu ku xidha waa banaantay xaaladda labaad imaamkii baa masaajidka ku jira maamuumkiina dabaduu jooga khaarij almasjid uu jooga salaada imaamkana wuu la socon karaa de sidii tii hore o kale imaamkiisu marba halku maraya wuu garan karaa isaga iyo imaamkiina wax kala teedo oo hadduu isidhaa imaamka u tag ka hor istaagaya ma jiro wuu iska soo geli karaa masaajidku de saa albaabkaas isaga furay wadadaa boqol iyo kontonkuu ku tukanaya maamuumkii ayuu joogaa imaamkiina halkan u joogaa salaaddii imaamkana wuu la socdaa wax kala teedaana ma jiraanoo inuu u taga diidaya duusilaa imaamka u tag waana u dhow yihi oo ansaxaysaa bay leeyihin ku-xidhashadaas haddaba goormaa la odhan karaa wuu u dhow yihi waxay leeyihin masaafada udhaxaysaa saddex boqoloo dhundhun waa inaanay ka badnaan saddex boqoloo dhundhun dadka isu jiraa curfi ahaan waa mutaqaaribaan waa kuwa isu dhow weeye saddex boqoloo saddex boqoloo dhundhun halkee laga qaadaya ma imaamku halkuu taagan yahay maya safka masaajidka u dambeeyaa laga qaadaya akhirulmasjid akhirulmasjid marka laga qaado halkuu taagan yahay iyo aakhirulmasjidka saddex boqoloo dhundhun iyo ka yari hadday udhaxeeyaan waa isu dhow yihiin oo salaaddii waa isku xidhan karaan saddex boqoloo dhundhun ka badane hadday udhaxayso waa laba qof oo kala fog hadda ka u soo horeeyaana la sheegaya la soco safka labaadee kaa kusii xigana waa inaan saddex boqoloo dhundhun ka badani udhaxayn labadaas saf safka u dambeeya iyo imaamka kilomitr hadday doonayaan ha udhaxeeyaan laba safoo kaste saddex boqoloo dhundhun ka badani waa inaanay udhaxayn waayo waayo mar hadday sidaa yihiin way wada socon karaan maqsuudkuna waxay qofkani qofkanuu ku xidhay inuu la tukan karo uu la socon karo waana isu dhow yihiin hadday labaduba bannaan joogaanna waa sidan oo kale oo imaamkiina bannaan buu ku tukanaya maamuumkiina bannaan masaafada maamuumka u soo horeeya iyo imaamku saddex boqoloo dhun waa inaanay ka badan wuxuu hi waayo mowdicin meel kasta oo salla uu ku tukado fi lmasjid masaajidka uu kaga tukado bisalaati limaami isagoo salaaddii salaadda imaamka ku xidhay fiihi xaalo salaaddaa imaamka masaajidka dhexdiisa ay dhacday wahuwa xaal huwa maamuumkuna caalimun uu yahay mid la socda oo garanaya bisalaati salaadda imaamka ajzau waa ka gudaya arrinkaasi xagga ku xidhasha ahaan maa lam yataqadam oo haddaanu ka hormarin calayhi imaamka wain sallaa hadduu ku tukado imaamkii fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa walmaamuum maamuumkiina khaarijilmasjid uu ku tukado masaajidka dabadiisa qariiban minhu xaalo uu yahay mid imaamka u dhow goormu u dhow yahay saddex boqoloo dhun iyo wixii ka yar hadduu jiro wahuwa xaal huwa maamuumku caalimun uu yahay mid garanayo la socda bisalaati salaada imaamka walaa xayla wax kala teedaana hunaaka halkaanu ahaan albaab ceshan ba ha noqdee wax kala teedaya aanu jirin jaaza ay aliqtidaau bi inuu ku xidho